بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حد المريض أن يشهد الجماعة baabu bayaani xaddi lmariidi qofka jiran ku dadaalkiisa caddayntiisa ayuu u baab yahay an yashhada aljamaacata jamaacada inuu xaadiro uu ku dadaalo xaddi lmariidi bacdi nusax ama riwaayaat bukhaari waxay warinayaan jiddi lmariidi baabu jiddi lmariidi mariidka qofka jiran dadaalkiisa uu ku dadaalo caddaynteedii buu u baab yahay oo biljiim ayay qorayaan nusakha qaar qaarna waxay qorayaan bilxaa'i oo xaddi ah waalxaddu macnaahu alxiddatu alxiddatu waad adkaanshada wana saasay dhaheen alxaddu alxiddatu ay xiddatuhu wa xirsuhu calaa shuhuudihaa dadaalkiisa uu ku dadaalayo iyo yacnii kuwaad adkaanshadiisa jamaacada inuu xaadiro uu ku dadaalayo caddaynteeda u baab yahay labadaas tafsiir marka waa lagu macneeyey meeshan haddii bilxaa'i la akhriyana alxaddu bimacna alxiddatu waay ad adkaanta ayb haddii biljiidi la akhriyana jiddi lmariidi waljiddu huwa alijtihaad waa dadaalka ee macno kalena waa sheegaan shuraaxda xaddi lmariidi oo macnaha ay tahay qofka jiran xadkiisa intee in la-eg ayaa marka haddii uu jiradana jamaacadii uu ka tegayaa haddii uusan gaarinna jamaacada inuu xaadira laga rabaa ayb saasna marka way ku sheegeen macaanihaasaa marka meesha ku jirta ayb baabkan laga bilaabo ilaa dhowr baab wuxuu uga hadli doonaa alimaam albukhaari acdaarta jamaacada looga tegi karo hore wuxuu usoo sheegay baabu wujuubi salaati اljamaaca ayuu soo yidhi jamaacadu inay waajib tahay buu sheegay inuu xaadiro salaada jamaacada acdaartii marka qofka wujuubkaasi uu uga dhacayey ayuu halkan laga bilaabo ku sheegi doonaa ayb قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص بن غياث وهو عمر بن حفص بن غياث بن طلق ثقة ربما يهم أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال حدثني أبي أبي سبحانه وتعالى حفص بن غياث بن طلق وهو ثقة فقيه تغير حفظه قليلا fii aakhiri cumrihi waqtigiisii dambe ayaa xoogaa xifdigiisu iskhilaafay tagayur uu ku dhacay akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sitta waxayna ahayd markii qaaliya uu noqday ka bacdi qaala xadaana alacmash wahuwa sulaymaan bnu mihraan abu muxamed alkaahiliyi alacmash can ibraahiima huwa bnu yaziid annaqaci abu cimraan qaala alaswadu qaala waxa uu yidhi ibraahimne alswadu qaal alaswad bnu yaziid annakhaci ayaa wuxuu yidhi kunnaa cinda caaishata caaisha agteeda ayaan ahayn radia allaahu canha fadakarna almuwaadabata waxaanu sheeg sheegnay oon ka hadalnay almuwaadabata daa'imid cala salaati salaadda korkeeda la daa'imo iyo watacdiima weyneyn ayaanu sheegnay lahaa salaadda la weyneeyey salaadan ku sheekaysanno in la weyneeyo iyo daa'imitaankeeda salaadda la daa'imo iyo waxyaabahaasaan ka sheekaysannay taasoo marka ku tusayso a'immada salafka sida ay ugu dadaali jireen ku dadaalka ay samay jireen khayrka inay ka sheekaystaan lamaa marida rasuulullah markaa qaalat waxa ay tihi caaisha markaa lamaa marida rasuulu اllaahi sala اllahu calayhi waaalihi wasalam rasuulkii ilaahay markuu xanuunsaday uu jiraday maradahu aladii maata fiihi jiradiisii uu u dhintay faxadarat asalaatu salaaddii ay timid faudina loo adimay faxadarat asalaatu waa timid salaaddii fawjina waa loo aadaanay faqaala waxa uu yidhi markaa nebiga muruu abaa bakrin abubakar fara falyusalluu binnaas dadka ha tujiyeen meeshaa marka maradahu aladii maata fiihi waxaa laga qaadanaya ambiyadu inay jiradaan sida dadka oo kale inay u jiradaan bal iyagu jiradu ay uga badan yihiin oo jiradoodu ay aad u baran tahayba nebiga markii la weydiiyeyna ee la yidhi laba waa lagu qanaysiinayaa innaka latuucaku yaa rasuula allah markaasuu wuxuu yidhi nacam kamaa yuucaku rajulaani minkum laba ninoo idinka idinka mida sida loo qandhaysiiyaano laga qandhaysiiyaan ambiyada marka waa jiradaan meeshaa marka allaamicu sabiixa shamsuddiin albirmaawi waxa uu yidhi waxaa laga qaadanayaa ambiyada in jida ay ku bannaan tahay sidaana waxaa loo yeelay buu yidhi lianlaa yuftatana annaasu bihim fayacbuduunahum dadku si aynan ugu fidnoobin oo markaa ay u caabudaan fayacbuduuhum ay markaa u caabudaan oo haddii marka ambiyada ilaahay bani aadamkii sifaadkiisiiyo dhan laga wada qaado dadku waaba caabudayaan markaas inay caabudaanay halis u noqon karaan ayb saynan sidaa u dhicin baa marka mararka qaarna la jibiyeysiinayaa mararka qaarna ay wax ku dhacayaan ayb ayb فxdرت الصلاaة faudina waa la aadaanay faqaala waxa uu yidhi muruu abaa bakrin abu bakr fara falyusalli bالnaas dadka ha tukiyo faqiila lahu waxaa lagu yidhi ina abaa bakrin abu bakr rajulu min weeyaan asiifun aad u murug badan ayb oo salaadii markuu gala yani aad ugu tiiraanyoodo dhexdeeda idaa qaama haddii uu kaco aab asiifkan uu ku fasiray araqiiq اqalbi ayb ina abaa bakrin abu bakr rajulu lii weeyaan asiifun qalbigiisu aad u jilicsan yahay idaa qaama fii maqaamika hadduu istaago maqaamkaaga meesha aad istaagto lam yastaطic ma karayo ma awoodayo an yusalliya biاnnaas dadka inuu tujiyo oo ma ishayn karo wa acaada nebigu waa ku celiyey faacaaduu calayh lahu way ugu celiyeen iyagana meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka faadilka ah ama qofka afdalka ah qofka darajo hooseeya inuu wax ku celin karo su-aal ama wax lamida oo caaisha rasuulkii bay ku celisay iyadan nebigiina waa ku celiyey intii cid inaynan lahayn taas haddaan mar madaxadeygii waxaas aanu jirin waxaa kaloo laga qaadanaya salaadda dhexdeeda lagu ooyaa inaysan burinaynin salaadda si allaala sidii loogu ooyay markaa inaanay salaadda waxba u gudaynin maxaa yeele nebiga waa ogaa waana loo sheegay waxna ma dhihin ayb dadka qaarkood baa marka waxay dhahaan haddii wax la fahmi karo ay ka soo muuqdaan iyo laba xaraf iyo wax lamida ay ka muuqdaan salaadda waa jebaysa haddii kale laakiin ooyintu say ahaato salaadda inaanay jebinaynin haddaysa xagteeda dhaafo faacaada aalikata markii saddexaad buu ku celiyey faqaala waxa uu yidhi inna kunna idinku haween haddaad tihiin sawaaqibu yuusufa yuusuf haweenkiisii yaad tihiin inna kunna idinku sawaaqibu yuusufa yuusuf haweenkiisii baad tihiin oo kale haweenkii yuusuf maxay yihiin maxaase loogu shabahayaa waxaa loogu shabahayaa haweentii nebiyullaahi yuusuf damacday ee xumaantiina markuu diiday nebiyullaahi yuusuf waa tii markaas haweenkii kale markay ku sheekaysteen ayaa waxay iska dhigtay inay samaynayso martiqaad inay qabto markaasay haweenkii kale u yeertay martiqaad inay qabtay isaga dhigtay sakiin iyo midiyo ayay u dhiibtay wax la cunana waa soo hordhigtay oy ku googoostaan nebiyullaahi yuusufna soo agmaray tiri iyada marka hadafkeedu ma ahan martiqaad ujeed kaley leedahay marka idinku waxaa weeyaan hadalkiinna aad dhahaysaan ujeeddooyin kale ayaa ka dambeeyo saasay ka dhigan tahay marka ujeeddooyin kale marka ayay ka dhigan tahay inna kunna idinku sawaaqibu yuusuf yaa tihiin ayb meeshaan marka ibnu xajar wuxuu yidhi fiihi xadfun bayanahu maalikun fii riwaayatihi almadkuura waana almukhaaطaba lahu xiinaidin xafsatu bintu cumar biamri caaishata wafiihi aydan famur cumara faqaala nah ina kunna laantunna sawaaqibu yuusuf وصواaxب جمع saaقبة والmurاad أنhنa مثل صواaxب يوسف fii ibhaari khilaafi ma fi lbaail maxay kala mid yihiinna waxa ay rabaan iyo waxay sheegayaan kala duwanaanshadooda ayb taasaad marka naagihii yuusuf kula mid tihiin waay marka ayb muruu abaa bakrin marka caaisha iyada maxay rabtaa hadda waxay leedahay abuu bakar waa nin aan ishayn karin oo ooyin badan iyo iyada marka laakiin ujeed kaley leedahay aabbaheed meeshii nebiga istaagi jiray hadduu istaago meeshaa nebigii baa looga bartay oo wax ka fiican aynan jirin qofka dambeo istaagaya marka nuqsaan waxbaa ka muuqanayso dadku marka waxay dhahayaan sidii horaa fiicnayd oo iyadii marka aabbaheed in la baasaysto ama la dhibsaday u diidaysaa dhibaatadan ayb ilaa meel nebiga istaagi jiray ninkii istaaga ninkii oo kale ma noqon karo kor iyo hoos iyadu marka taasay diidan tahay sidaasaan diidanahayna ma dhihin cumar iyo far oo nin ooyin badan waayo iyo waxyaabahaasay tiri marka ayb markaa wuxuu yidhi muruu abaa bakrin fara falyusalli binnaas dadka ha tujiyo fakharaja abuu bakrin abuu bakar waa baxay fasallaa dadkii buu tujiyey meesha waxaa laga qaadanaya abuu bakar marka inuu ugu fadli badno asxaabta ayb maadaama nebiga cid kaleba uu diideyba ayb kitaabulimaamana waa ku imaan doontaa waxyaabaha taas la xiriira fawajada الnabiyu salى اllahu alayh waali wasalama nebigu wuxuu ka helay min nafsihi nafsadiisa xaggeeda khifatan fudayd ayuu ka dareemay oo ka helay fakharaja nebigu wuu soo baxay yuhaadaa xaal la garab galaayo bayna rajulayni laba nin dhexdooda xaal uu yahay isagoo lagu garab galaayo ayb laba nin baa dhinacyada ka xigeen oo garab galaayo ayb kaannii anduru waxaad moodaysaa inaan fiirinayo rijlayhi labadiisa lugood takhutaani yacnii waxay xariiqayaan dhulkii yani takhutaani way jiidmaayaan oo dhulkay ku jiidmaayaan min alwajaci min ajli alwajaci xanuun dartiis ayb xanuunka dartiisa ayb oo yacni qofku markuu xanuunsan yahay laguhu dhulkuu ku jiidayaa ma qaadi karo saasay marka tahay faaraada abuu bakrin abuu bakar waxa uu doonay an yataahara inuu dib usoo uu soo maro ayb inuu dibdib u soo baxo faawmaa ilayhi nabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigaa u ishaaray an makaanaka ay inzam laazim ama joog makaanaka booskaaga laazim meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa laba mas'alo oo ah tilmaantu inay geli karto booska hadalka laasiyamaa qofka salaadda ku jira oo in wax loo tilmaami karo oo tilmaantaasuna hadday wax fahamsiin kartaa inay hadal booskiisa geli karto ayb mas'alada kaleo laga qaadanayaa waxa ay tahay iyadana in abubakar dadaalow soo maray ayb uma utiya bihi ahy uma utiya bihi waa loo yimid xataa jalasa ilaa janbihi utiya bihi waa loola yimid oo nebigi baa la keenay xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ilaa janbihi dhinaciisa ilaa uu ka fadhiistay dhankiisa bidix buu marka nebiga fadhiistay sala allahu calayh waali wasalam qiila lilacmash acmash baa waxaa lagu yidhi wa kaana anabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu ahaa yusallii inuu tukanaayo wa abuu bakrin abuu bakarna yusallii bisalaatihi nebiga salaadiisa inuu tukanaayo waannaasu dadkuna yusalluuna way tukanaayeen bisalaati abii bakrin abuu bakar salaadiisa ayay tukanaayeen dadkuna sidaas miyaa xaalkuma sidaas buu ahaa baa la weydiiyey faqaala bira'sihi madaxiisa ayuu ku sameeyey ku yidhi nacam saas buu yidhi marka acmash meeshaan marka waxaa laga qaadanayaa in nebigu markuu yimid salaaddii isagaa imaam u noqday abuu bakarna muxuu noqday mid nebiga ku dayanaya dadkuna iyay ku dayanayaan abuu bakaray ku dayanayeen salaadda maa laba imaam leh marka ma lahane abuu bakar waa muballig abuu bakar isagoo muballig ayuu ahaa muballig marka nebigu maadaama codkiisa uu hooseeyey oo uu codkii marka maadaama uu jiranaa oo codkiisa uunan aad kor ugu qaadi karin abuu bakar ayaa marka ka gaarsiinaya takbiiraadka iyo marka abuu bakar waa ma'muumiintuu ka mid ahaa laakiin muballig waayo macnihii marka sidaas weeyaan mas'aladanna marka culimmada isku khilaafeen oo bacdi ahlilcilmi waxay leeyihin abuu bakar imaamnimada asagaa sii watay nebiguna maamuun buu ahaa ayb in badanoo a'immada ka mida bukhaari uu ku jiro imaamu shaafici uu ku jirana waxay leeyihiin nebigaa imaam noqoy abuu bakarna muballig buu ahaa codkiisau dadka gaarsiinayay sidaasaana lagu tukaday asalka masalada ka farcan maysa meeshaasna waxay tahay qof fadhi ku tukanayo hadduu imaam noqdo dadka gadaale fadhi miyay ku tukanayaan mase istaag imaamu shaafici iyo imaamu lbukhaariga waxay qabaan dadku inay istaagayaan iyaga maxaa yeelay qisadaana dembeysay bay dhaheen oo qisada kale ka dembeysay bukhaari marka sidaasaan ku arki doonaa saxiixa sidaasuu dhihi doonaa laakiin imaam axmed isaga wuxuu ku tegey tafsiil ah haddii salaada istaag lagu galana imaamka uu ku galo uu fadhiistana dadku waa iska istaagnaanayaan haddii salaada lagu galo fadhi imaamka uu fadhi ku galana dadku waa fadhiisanayaan isaga marka wuxuu u baahanayaa marka qisadaani inuu tawjiihiyo uu yidhaahdo abubakar baa imaam ahayd saasay dadku u istaagnaayeen marka sidaas uu la dhahayaa riwaayaadkiisa qaar ka mida masaladan meelo kale ku keeni doonaa alimaam albukhaari raximah ullah ayb mas'alo kalena waa laga qaadanayaayo masaladaas kale waxa ay tahay qof salaada markii hore imaamnimo ku galay inuu maamuum noqon karo dadaal ka noqon karo waxaa la mida qof keligii salaad xirtay waa ku soo dhici kartaa inuu qof ku daydo maamuum uu qof ka uu noqdo oo uu qof markaa salaadiisa uu ku daydo waa yeeli karaa iyadana waxyaabahaas dhan baa marka ka baxaya sida imaamkuba oo ma'muum u noqon karo salaadda dhexdeeda uu ugu noqon karo ayb waxyaabahaas oo dhanna marka meelo kale ku tilmaami doona ibnu xajar xadiidka hadda marka maxalushaahidkiisa waxay tahay nebigu inuu isa soo dhibay oo uu markaa laba nin iyagoo ay dhinacyada ka kala jiraan salaadda soo aaday ibnulmundir marka awsadka wuxuu ku yidhi walaa aclamu ikhtilaafan bayna ahli اlcilmi ana lilmariidi an yatakhalafa can iljamaacaati min ajli اlmarad wuxuu yidhi wax ikhtilaafa ahlicilmiga dhexdooda ma ogi ku jiro qofka mariidka ee jiran inuusaa jamaacaadka uu ka hari karo min ajli اlmarad jirada darteed inuu jamaacada iskaga hari karo qofku hadduu jiran yahay jamaacada waajib kuma ah taas marka khilaaf ma leh buu yidhi laakiin hadduu isdhibo qofka oo isagu yimaado iyadoo la garab gelayo wax fiican yahay qaala xadaanaa ibraahim ibnu muusa wahuwa almulaqabu bisagiir fiqatun xaafidun axraja xadiidan asxaabi kutubi sita qaala akhbaranaa hishaam ibnu yuusuf huwa asamcaaniyu ayb abu cabdiraxmaan alqaadi iqatun akhraja xadiidahu albukhaariy waasxaabu sunan ilarbaca ayb عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة عائشة وقلت لما فطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي مرقه أسلاعي واشتد وجعه حنوكي سير أو درناغي استأذن أزواجه حاسسكي سيرا إذن دلبغين استأذن أزواجه وكإذن دلبغين حاسسكي سير an yumarada in la jirisiiyo lagu baxnaaniyo fii beytii gurigeyga ayay tihi caaisha fa adinna way u idmeen lahu nebigay u idmeen markaa arrinkaa way u idmeen fa adinna waa marka nuunkaas waa shideeya ayb adina ficilka laamun kelimihii oo nuun ahay iyo nuunu nisihi baa laysu idqaamay marka fa adinna ayb way u idmeen iyagu ayb faadinna lahu way u idmeen fakharaja bayna rajulayni laba nin dhexdooda ayuu ku soo baxay tahubu rijlaahu labadiisa lugoodna ay xariiqayaan alarda dhulka ay xariiqayaan labadiisa lugood marka dhulka say ku xariiqayaan dhulkuu ku jiidaayey xanuunka dartiisa wa kaana bayna alcabbaas cabbaas iyo warajulin iyo nin kale ayuu ahaa aakhara oo kale cabbaas iyo nin kale ayuu ku dhex jiray nebiga sal l slam ninka kalena marka bacdi riwaayaad baa sheegayaano waa cali bn abi aalib oo cali iyo cabaas ayaa dhinacyada ka kala labadooda dhinacyada ka kala jireen qaala cubaydullaahi fadakartu dalika libni cabbaas arrintaas baan ibnu cabbaas u sheegay waxaan u sheegay maa qaalat caaishatu waxay tihi faqaala lii wuxuu igu yidhi wahal tadrii ma garanaysaa man irajulu ninku waa kuma alladii lam tusami caaishata lam tusami aynan magacaabin caaishatu ninka aynan caaisho magacaabin ma taqaanaa qultu waxaan idhi laa maya qaala waxa uu yidhi huwa caliy bnu abi aalib cali bnu abi aalib waa ninka oo ibnu cabaas baa markaas u fasiray ninka inuu cali bnu abi aalib uu yahay riwaayo kale waxay leedahay walaakina caaishata laa tatiibu nafsan lahu bikhayrin ogaa markii nebiga uu la tashtay asxaabtiisa qisada ifkiga xaday talada nebiga uu siiyey waxay ka mid ahayd maayaha ilaahay kuguma dhigin kuguma xiriirin waa badan yihin hoogaa marka arrinkaas waxbaa qalbigeeda u ka taabtay walidaalika markaa magaciisii ma sheegay saxda ayb laakiin iyagu marka intaas ma kabadi jirinoo fadligiisa iyo manqabadiisa iyo ma inkiri jirin ayb iyada isaguna ma inkirsanayn ayb laakiin bani aadamka qulubtooda hadday nufra ku kala dhacdo sidii hore inay ku soo noqoto waa iska yar adag tahay xadiidkan marka wuxuu daliil yahay qofka inuu isku soo dhigi karo isagoo jiran jamaacada inuu ka soo qayb galo haddii uu doonana inuu takhalluf samayn karo gurigiisa isaga tugan karo labadaba inuu leeyahay baabu اruksati fi اlmaطri wاlcillati an yusalliya fii raxmihi baabu bayaani اruksati ruksadii caddaynteedii buu baab yahay fi lmaطari baabu bayaani اruksati ruksadii caddaynteedii fi lmaqari roobka dhexdiisa iyo walcillati iyo cillada an yusalliya la ruqseeyo qofku inuu tukado fii raxlihi gurigiisa ku tukado roob markuu jiro iyo markay cilla jirto qofku inuu gurigiisa ku tukado ruqsada la ruqseeyo caddaynteeda marka roobkuna waa cudurtaad jamaacada looga tegi karo cilladana dhajirada iyo wax lamidkaa ama cillo kaloo jirtana iyaduna marka qofku waa jamaacada waa looga ruqsayn karaa قال xdثna cبdاللh بن يوسف وهو التلميسي qال أخبرna مالك عن نافع أن بن cمر بن cمر أdن بالصلاaةi saلaadii buu أdinay fيi layلة habeen daaتi bardin qabow u saaxooba iyo wariixin dabayl habeen dabayl badan oo aad u qabow badan ayuu أdinay ثuma qaala waxau yidhi أlاa صلوu في الرxاal markuu أdinay kadib buu wuxuu yidhi alاa hooy صلوu في الرxاal guryihiinna dhexdooda ku tukada uma qaala waxau yidhi ina rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam rasuulka kaana ya'muru lmu'adina mu'adinka ayuu amri fari jiray idaa kaanat leylatun habeen hadday tahay daatu bardin wamaqarin qaboow iyo roob u saaxiiba hadday tahay yaquulu wuxuu dhihi jiray markaa mu'adinku alaa salluu fi rixaal nebiga amri jiray isaguna wuxuu dhihi jiray alaa salluu fi rixaal xadiidkan marka qisadiisu waxay tilmaamaysaa safar dhexdiisa inuu ibn cumar sidan ku sameeyey ayb isagoo meesha dajimaan la yidhaahdo joogo iyo sidan yeelay bay dhahaysa riwaayada haadaa ibnu rajab waxau yidhi kaana fii safarin laakin rawa bnu isxaaq ibnu isxaaq wuxuu wariyey hada alxadiida can naaficin can ibni cumara qaal naadaa munaadii rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga mu'adinkiisii ayaa adinay fi lmadiinati madiine dhexdeeda fi leylati almatiirati habeen roob badan uu da-ayo aw ilqadaati alqarrati ama subaxda qabowga badan karajahu abu daawuud tan laba raay tilmaama madiine dhexdeeda haddii la yidhi xadar waay markaa safar ma aha ayb markaasuu ibnu rajab wuxuu yidhi waakfaru ahlilcilmi calaa ana almaqara waqiina cudrun tubaaxu macahu takhallufu can xuduuri اljumcati waljamaacati waljamaacaati leylan wanahaaran wuxuu yidhi akaru ahlilcilmi waxay ku tageen roobka iyo dhiiqada inay yihiin cudurdaar loogu banneeyo qofka inuu jumcada iyo jamaacada ka tago habeen iyo maalin midday doontaa aato roobka habeen haddoo maalin haddoo isku wada mid waa maxaa yeelay ayb bacdu ahlilcilmi habeenay ku ay yidhaahdeen laakiin maalin hadduu roobku da-ayo mayay leeyihin waa la ajiibaa oo salaadda rukso ma jiraysay dhahayaan laakiin akaru ahlilcilmi waxay tahay sidaan uu sheegay wahaakada dakara tirmidiy can ahlilcilmi ahlulcilmigana tirmidi saasuu ka sheegay sunankiisa ibnu rajab marka wuxuu yidhi walaakin qad ruwiya can jamaacatin min asaxaabati jamaaco saxaabada ka mida waxaa lagu wariyey annahum yucdaruu fii tarki اljumcati gaar ahaan jumcada maalinaa la tukadaa soo habeeneeda lama tukado jumcada in loogu cudur daaray in laga tago bilmaqari roobka dartiisa waqiini iyo dhoobada darteed loogaga tago minhum jamaacada sidaa qabtay saxaabada waxaa ka mida buu ibnu cabbaas wa cabdiraxmaan ibnu samura wa usaamatu bnu cumayr waalidu abilmalix walaa yucrafu can saxaabiyin khilaafuhum wuxuu yidhi intaasoo saxaabana saxaabi khilaafsan laga ogaweeyey ayb waqowluhum axaqu an yutabac markaasuu wuxuu yihi saxaabadaas qowlkooda ayaana ku habboon in la raaco marka maxay tahay macnuhu haddii uu roob da-ayo dhiiqo fara badani ay jirto dadku ay ku dhibtoonayaan jumco iyo jamaaco labada waa ka ruqsaysanya qofku gurigiisu isaga tukan karaa ayb waana sidaas saxaabadaas ay ku tagaan biduuni mukhaalif siduu sheegay yani iyadoo aan loo ogeyn wax mukhaalif ayb قال حدثنا إسماعيل هو بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه ولبس أن الإمام النقل جري وهو أعمى سواء ضلاه وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحكيري يا رسول الله رسولك إله يوم إنها تكون الظلمة والسيل إنها تشد وحيتهي ضميرك مركع دي أو يهي مذكرنا ضمير شأني هدي أو مؤنث يهينا ضمير القصة لها. إنها حكاية قصة وحيتهي طيب تكون الظلمة يا أهانيس مجديا مجدي والصيل يبدأ يا أهاني وأنا رجل من أيان أنا أهي ضرير البصري إنده سمك أي وحوه بجيج طيب أرق جيس أهي أرق أرق تيس أهي لبغنتا فصلي يا رسول الله رسولك إلهي يوتك في بيتي قريه ومكان المال أتخذه مصلا أن كبكته اتخذه أو كي يشاء مصلى من بيتك طيب فجاء رسول الله ما اتخذه مصلى بان كدغنا يا فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يؤمن فقال وحولين تحب أن أصلي حقات عشاء إلى كتك فأشار إلى مكان ملبو إشارة من البيت قري وكمل فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركب ماشى نحوه كتك ذي ولشاهد مرة وحيتها والعلة وحديث كان معه cilada ninkaan haysato waa maxay daadka iyo mugdigu markuu jiro waxba uma jeedo ayb masjidkiina waa ka fog yahay wax hogaamiyana ma haysto ciladaas markay jirto qofka waxaa weeyaan waa ruqsaysan yahay jamaacadii markaa waa laga ruqsado gurigiis waa isaga tukan karaan ayb walcilati tarjamadeeda waa marka xadiidkan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yusalli اlimaamu imaamka ma tukanayaa biman xadara dadkii xaadiray ee masaajidka yimid macooda imaamkii ma tukanaya oo dadkaa ma la tukanaya wahal yaqmudu ma qudbaynayaa yowma aljumucati maalinta jumcada fi lmaqari roobka dhexdiisa isaga ma ku qudbaynaya mas'alo kale waa tanna marka ruksada waxaa la siiyey aaxaadu nnaas dadka markii roob uu da'ayo ama ay dhiiqo badan ay jirto imaamku ma ku jiraa isaga dadkaas ruksada la siiyeyo masaajidda ma la cadilaa markaasoo jamaaco iyo jumco ma la tukanaayo miyaa mase imaamku intii timaado isaga tujinayaan ayb taasaa marka halkan tarjamadan bukhaari u samaystay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu cabdilwahaab wahuwa alxajadiyu abu muxamed albasriyu iqatu akhraja xadiidahu albukhaariyu wاnasaa'iyu qaala xadaanaa xumaad bnu zayd قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي عبد الحميد بن دينار يا ليراني كان عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي قال سمعت عبد الله بن الحارث أيان نقل قال أسويري خطبنا ابن عباس ابن عباس أيان نقل في يوم معلم بردغ ليقو صاحبه فأمر المؤذن المؤذن كبه أمري لما بلغ مركو سجار حي على الصلاة قال وحو يقول له الصلاة في الرحال سياس له طيب فنظر بعضهم قاركوب يعني إلى بعض قارك كلا فكأنهم سيدي يو أنكروا أي إنكريان أي إنكريان أتكي مركواس في الفيريان أرنكاس إنكريان كأنهم إنكريان فقال مركا وهو يري كأنكم أنكرتم وابنكم إنكري هذا كان إن هذا كان فعله وحسمي من هو خير مني وفأني يا خير بدل باسمي سنان وأمري نبي وكوضة صلى الله عليه وآله وسلم إلا طيب يعني يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيب إنها عزمة إنها حي على الصلاة عزمة ويان يا مركز وضؤان إيه salaada ukaalaha hadii laydhaha go-aanay noqonaysaa ama jumcadiina inuu ka wado inahaa jumcadu casmatun wa inahaa xaya cala salaada laakiin siyaaq u toosan inahaa casmatun weeyaan yani waa adii sidaa la yidhaahdo waxay faraysaa in la yimaado masaajidkana marka waa go-aan wa inii karihtu waxaan kahday aniguna an uxarijakum inaan idin dhibo oon idinku ciriiriyo arrinka an uxrijakum buu idin dhahay inii karihtu waxaan nacay an uxrijakum inaan idin ciriiriyo oo aan idin dhibo oon idinku adkeeyo meel aan adkayn jirin tarjamada xadiid marka intay iska leeyihiin waxay iska leeyihiin ibnu cabbaas markuu sidan dhahayo isagoo khudbaydan saadku joogaan dadkii kala waaya quruqsada dadka imaan lahaaya axaadu nnaas ayaa ninkii qaadanaya ka qaadan karo laakiin inta masaajidka timaado oo iyagu rabaan inay jamaacadii isdhibaan ay ku faa'iidaystaan waa in imaam ay helaan oo imaamka uu soo baxo tujiyan معلشيخ مركم ماشي وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه غير أنه قال وقال كريت وحان أن أؤثمكم إلى ابن دنباجيه فتجيئوا خصمه دوغر فتجيئوا فتجيئون فتجيئون بمعنى فتجيئون اعتمادان تدوسون إذنكم مركز يعني كإستاذي أطينا بيقظة ilaa rukabikum ilaa jilbihiinna gaaraysa aad markaasi dhiiqo fara badan aad gashaan fatajii'uuna ibnu xajar wuxuu yihi kada lilakari biibaati اlnuun wa huwa calaa xadfi اlmuqadar ayb marka fatajii'uu wa huwa calaa xadfi اlmuqadar xadaf muqadar ah ayuu yahay isaga markaa walilkushmi haniyi fatajii'uu waa gooyeba وقد تقدم المباحث في الحديث في كتاب الأذان طيب قال حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي قال حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير اليماني عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري أي سؤالي فقال وحي جاءت صحابة ضرور أياتمت famaqarad way roobaysay xataa saala asaqfu xataa saala intuu hooray uu soo hooray assaqfu saqafkii masaajidka ilaa uu soo hooray oo biyuhu ay ka soo hooreen wa kaana wuxuu ahaa saqafkuna min jariidi nakli geedtimireedka laamihiisa ayuu ahaa fauqiimat isalaatu salaaddii baa laaqimay faraaytu rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulkii baan arkay yasjudu isagoo sujuudaya filmaa'i biyihii iyo wadiini dhoobadii isagoo ku sujuudaya xataa ra'aytu intaan ka arkay afara diini dhoobada raadkeeda fii jabhatihi wejigiisa aan ka arkay wejigiisa ilaa aan ka arkay ibnu rajab meeshaan marka wuxuu yidhi walmaqsuudu hunaa ana annaasa muqiruu min alleyli dadkii waxaa la roobeeyey habeen min ramadaan ama fii ramadaana fasaala saqfu saqafkiibaa biyihiisay ka soo hooreen wa kaana min jariidi naqligu ahaa xataa saara tiina ilaa meeshii dhooba ay noqotay wasalla nabiyu sala allahu calayh ali wasalam binnaasi fiihi nebigana meeshaa ayuu dadka ku tujiyey dhexdeeda markaasuu yidhi fadalla calaa ana almaqara xadiidku marka wuxuu tusay roobku yucdaru fi takhallufi can iljamaacati roobku qofku waa miduu cudurdaar ku helaayo jamaacada in uga tago yaa marka loogu cudurdaarayaa laakiin yucdaru fi اtakhalufi can اljamacati fiihi ay fi lmaqari aaxaadi الnaasi dadka gaargaarkooda dadka caadiga ahay ow man manziluhu baciidu can اlmasjidi ama qofka gurigiisa oo masaajidka ka fog yahay bixayثu yashuqu calayhi daabidkuna waxaa weeyaan qofka u dhibaayo bxayثu yashuqu calayhi qasdu اlmasjidi ay dhigayso faama alimaamu imaamka iyo waman fii qurbi اlmasjidi iyo qof masaajidka meel u dhow joogo oo aan mashaqaya dhib arkaynin falaa yuqlawna biiqaamati اljamaacati fiihi kuwaas iyaga marka jamaacadii inay oogaan laga qaali yeeli maayo sidaasuu ibnu rajab marka tilmaamay xadiidku marka bukhaarina miduu ka raba saas waaya rasuulkii dhoobadaas buu ku soo baxay waana ku tukaday labada waa laga qaadanaya imaamku inuu soo baxayo isaga masalada labaadna waxay tahay qofkii masaajidka ku dheganoo kale oo aan mashaqada dhib iyo dhiiqo uu ku socdaana arkaynin inuu masaajidka yimaado ayaqola salaada uu ajiibo qofkii marka isagu mashaqa iyo dhib ay ku tahay ma ciriirina kukusan waa kaas isaga maxaa yeele nebiga guryihiisuna masaajidka waa lagu dhawaayeen imaamna wuu ahaa rasuulka sal l slam qofkii iyada laftirkeeda jamaacada iska rabo oo dhibkaas taxamulaayana waa leeyahay arrintu marka waxaa weeya waa ruqso ruqso waa ninkii ruqsadaas naco oo u naco tashadud dartiis iyo ruqsadiiba aan yacni qalad ka fahamsan isaguo kaas waxaa weeyaan de waa waa qalad buu gelayaa ayb laakiin qof ruqsadiina rumaysan haddana laakiin masaajidka iyo jamaacada isagu rabo bidca samaysan laga hifaam rasuulkii waa ka hadhow dad baa la tukanaya marka haddaad hal xadiid keliya ogeyd waa inaad dhowr xadiidoo kalena ogaato haddii kale qofka wuxuu noqonayaa qofkii geel saka laguma laha ninkun ka maqlay iska tegey oo aan sugin ilaa shan uu ka gaarin in badanoo dad mutacaalimiin oo iska dhiga iyagu inay wax fahmaayaanna akarkooda waxaa arka inay noocaas yihiin hal sheegay xadiid ka maqlaayaan waxaa laga yaabaa shuruudi iyo yacni quyuudaadkii iyo mawaanic axaadiid kale inay sheegaysa axaadiidkaas kale war uma haayaan qalab baan loo fahma marka dhow xadiidka labadan baad hadda kantii ku horreeyey ruqsadii caam ahaan uu sheegay midkaanna ruqsadii yaa ka baxayu sheegay imaamkii iyo kale yaa ka baxayaan marka mar walba in axaadiidtiina marka duruqdooda la fiirfiiriyo a'immada tawjiihaadkooda iyo shuraaxda iyo oo iyagu saxaabada aqwaashooda iyo keenayaanna lala socdo waa muhim قال xدثنا آdم هو بن أbي إyاس الcسqلاني qال xdثna شعبة qال xdثna أنس بن سيrيn qال سمعتu أنسا يقول qاla رجل miن الأنصاaر nin أnصاarka ka mida ayaa wuxuu yihi إنii laa أstaطيicu إنii anigu laa أstaطيicu ma karayo ma awoodayo الصaلاaةa tukasho macaka adiga aan kula tukado jamاacada imaad ma awoodayo raawiyi marka wuxuu yihi وkaana رajuلa nin ayuu ahaa ضخman culus wuxuu ahaa nin culus oo socodku dhib ku yahay masaajidka uu soo aado fasanaca lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam nabiga wuxuu u sameeyey wuxuu u sameeyey macaaman cunta u sameeyey fadacaahu ilaa manzilihi gurigiisiibuu ugu yeeray fabasada lahu wuxuu u fidiyey xasiiran gogol wa nadaxa uu firfirdhiyey darafa alxasiiri gogosha darfaheeda geesteeda fasalla calayhi ragcatayna laba ragca ayuu ku tukaday gogosha korkeeda nebiga faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ninkaasoo min aali jaaruudi ah lianasin buu wuxuu ku yidhi akaana nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu ma aha yusalli duxaa barqada inuu tukanaayey qaala waxau yidhi maa ra'aytuhu ma aanan arkin sallaha inuu tukaday duxada ilaa yowmaydin maalinkaas maaha salaatu duxa ayaa imaan doonta macalimshaahidka hadda waxay tahay ninkan jamaacada waa lagu rugseeyey cudurdaarka looga rugseeyeyna waa maxay hal wasfi unbaa la sheegay wa kaana rajulan bakhman bis nin weyn oo culus buu ahaa oo masaajidka imaatinkiisa oo dhib ku yahay wasfigaas bisaa la sheegay ibnu rajab marka wuxuu yidhi fii hada alxadiidi ana man kaana haqiila albadani qofkii jirkiisu uu aad mid u culus uu yahay yashuku calayhi lmashyu socodka uu dhigayo ila almasjidi fainahu yucdaru bitarki اljamacati lidalika loogu cudur daarayaa darteed walaysa fi اlxadiidi dikru cudrin litarki اljamacati siwa kowni dakman xadiidkan waxa uu yidhi wax kale oo aan wasfigaas ahayn oo jamaacadii loogaga cudur daari karo midma sheegin buu yidhi indhalaanay midna lama sheegin wa annahu laa yastadiicu salaata iyo inuunan awoodaynin inuu la tukado maca nebiy sal l slam fii masjidihi walacalla manzilahu kaana baciidan min almasjid isagoo sidaa haddana u culus yaa laga yaabaa gurigiisuna inuu masaajid ka fogaa والظاahiru wuxuu yihi marka أna hada الrajula غayru citbaan bni malik sida muuqata ninkan citbaan ma aha buuli faina daaka maxaa yeelay citbaan kaana cudruhu اlcamaa indhala'aanay ahayd maca bucdi اlmanzili iyo gurigii oo dheer waxaynuunata suyuuli baynahu bayna اlmasjid iyo masaajidka iyo isaga daadka ayaa kala teedaya nigaa marka daadkii oo kala teeda isaga iyo masaajidka indhala'aan iyo gurigiisoo fogaay kan laakiin intaas looma sheegin marka nin ka duwan waa kii qisadii hore qisada isku mid maaha ibnu xajar laftirkiisana waa ishaaray ayb meeshaan markuu sheega kaana rajulan bakhman ay samiinan wa fii hada alwasfi ishaarat ilaa cilati takhallufihi waqad caddahu ibnu xibbaan ila alacdaari almurakhisati fi اta'ahuri can اljamaacati ayuu ku tiriyey ibnu xibbaan وزاد cبدالحميد عن أنس وإني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه wuxuu ku daray marka ninkaa nebigu wuxuu ku yidhi waxaan jecel inaad gurigeeda timaado ku tukato waxna ka cunto ayb baabun idaa xadara الطacaamu wauqiimat الsalaatu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa xadara الطacaamu cuntadii hadday timaado idaa xadara الطacaamu cuntadii hadday timaado wauqiimat الsalaatu salaadiina la aqimo ayb sidee xukunka uu noqonayaa wa kaana ibnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa yabda'u bilcashaa'i cashada inuu ku bilaabin jiray wa qaala abudarda abudarda waxa uu yidhi min fiqhi اlmar'i qofka fiqhigiisa waxaa ka mida iqbaaluhu ujeedsashadiisa calaa xaajatihi ou qaabulo xaajadiisa xataa yuqbila ilaa uu kula soo u soo jeesto calaa salaatihi salaadiisa u soo jeesto walxaal qalbuhu qalbigiisu faarikun uu yahay mid salaada u maran markaas qofka fiqigiisa waxaa ka mid a xaajadiisa baabaladiisana soo dhammeeyo salaadda isaga qalbigiisu soo jeedo marka uu soo galo danahana marka wixii yaryar waayo oo markaa salaaddii dhexdeedii keenaya inuu ka mashquulo khushuuci uga mashquulo sida hadday kaadi iyo wax noocaas hayaan oo kale inuu sal u baahan yahay iyo cunto haddii uu u baahan yahay cuntadii taalla iyo waxyaabahaas iyagaa ku soo jeesta salaaddii hasoo ahay ayb labadan afarba marka waxay tusayaan in la hormarinayo cuntada afarka dambena weliba wuxuu sheegayaa macnaha loo hormarinayo cuntada axkaamtu waxaa weeyaan qaarna waxaa la yidhaha macquul wamacnaa qaybna waxaa weeyaan mutacabad bis maxd alcubuudiya qaybna sababkooda iyo macnahoodaa la og yahay qaybna macnahooda lama oga waa arrin un iska cibaado un maxdi iska ah wixii marka macquululmacnaa ah ee cillo la gelin karo xukunku cilladaasu la soconaa alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadamahu kan marka meesha wuxuu ku ishaarayaa cilada inay tahay qofkii baa marka salaaddii ka shuqloomayo qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can hishaamin ayb qaala xadaanii abi hishaam hishaam bn curwa قال xdثnي أbي qاaل سمعت cاaئشhaةa عن النبي sلى الله عليه لي وسلم أنه qاaل إida وdc الcشhاaء cشhadii haddii lasoo dhigo وأqiimat الصلاaة salaadiina la aqimo fabda'uu bاlcشhاaءi cشhada ku bilowda meeشhan baxdigu iبن xajar ka qoray wuxuu yihi qاal بن دقيiq الcيid الألف والlaamu في الصaلاaةi أشha ku jirto إida وdc الcشhاaء وأqiimat الصaلاaةu أشha ku jirto laa yenbagii an tuxmala cala alistiqraaq ma habboono in lagu xambaaro buyuhi cumuum iyo istiqraaq oo la yidhaha yani salaad kasta waayo in la dhaho ma habboono walaa calaa tacriifi ilmaahiyati asha oo loo keeno litacriifi ilmaahiya ayb taasna maahan in lagu xambaaro yidhi ayb bal yenbagii waxaa habboon an tuxmala in lagu xambaaro cala almaqribi salaad mucayana waayo buyuhi salaadda la sheegayo waana maqribka iyo qowlihi fabda-uu bilcashaa'i baa yaa ku tusayso casho goormaa la cunaa habeenkii baa la cunaa salaadda habeenkii soo gashaan maqrib waayo leeyahay ama cesho ayb wayatarajaxu xamluhu cala almaqribi in maqribka lagu xambaarana liqowlihi fi riwaayati اlأkhraa buu ku raajacsanaya fabda-uu bihi qabla an tusalluu maqriba ayaa leeyihi oo duhurkii iyo ma la mid ahan buu leeyahay wاlxadiidu yufasiru bacduhu bacdan xadiidkuna qaarkiis ayaa qaarka kala fasirayaan wa fii riwaayatin saxiixatin idaa wudica alcashaa'u wa axadukum saa'imun riwaayo kalena waxay haddii cashada lasoo dhigo midkiinna ou soomanaay soonka goormaa laga afuraana maqribkii waay intahaa kalaamuhuma baxdigaasoo marka soo dhiibay wasanadkuru man akhraja haadihi riwaayata fi lkalaami cala alxadiidi ahaani riwaayadan cidda keentay xadiidka labaadoo ku sheegi doonaa buu yidhi ibnu xajar wa qaala alfaakihaaniyu faakihani marka waa nin isaga uga dembeeyey sharxa cumdahana sharxay faakihani sharx buu cumdaha ku leeyahay waa mabuuc sharciisa yenbagii waxaa haboon buu yidhi xamluhu cala alcumuum ashaas in cumuum lagu xambaara habooni nadaran ila alcilati iyadoo cillada la fiirinayo wahiya tashwiishu lmufdi ilaa tarki lkhushuuc cillada haddii la fiiriyo duhri maqrib isku miday noqonayan salaad maqribna khushuuca haloogu dadaalo lama dhihin midda dahurna waa loogu dadaalay lama dhihin cillada waxay tahay ninkan hungurigii in qalbigiisii uu u muhanaayo taasna marka salaad gaara ma laha waa waqtigii uu qofku u baahanya marka cillada haddii la fiiriyo cumuumka habboon buu idin lagu xambaaro wadikru lmaqribi maqribkoo la sheegayna laa yaqtadii xasanan in xukunkaas maqrib lagu koobo ma keenaysa fiiha lianna aljaa'ica hayru saa'imi ninka baahan hayru saa'imi mid sooman hayrkiisu ah lianna aljaa'ica hayra saa'imi midka baahani oo ah oo aan ahayn nin sooman qad yakuunu waxaa la arkaa inuu ahaado ashwaqa ila alakli min saa'imi mararka qaar inuu cuntada aad ninka saa'imkaaba isaga uu uga baahan bataa dhici karta intaha kalaamuhu isaga ibnu xajar marka wuxuu yidhi waxamluhu cala alcumuumi inama huwa binnadari ila almacnaa ilxaaqan liljaa'ici bisaa'imi walilghadaa'i bilcashaa'i laa binnadari ila lafdi lwaaridi lafdi waarida in la fiiriyey maahane wuxuu leeyahay qiyaas baa meeshaan marka imaanayo qadadii iyo cashadii laysaga qiyaas qaato jaa'ica iyo saa'imkana laysaga qiyaas qaato bis khalaas ayb قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء هدي لسهر عشاء لدغو لهر لسهر دغو فابدأوا به ku bilowda isaga cashadii ku bilowda qabla an tusalluu intaynan tukanin salaata almaqribi salaada maqrib intaynan tukanin walaa tacjaluu can cashaa'ikum cashadiinna haka degdeginina ayb ayb idaa qudima alcashaau riwaayada kale marka waa kana meesha uu sheegayo zaada bnu xibbaan watabaraaniyu fi lawsat min riwaayati muusa bni acyan عن عمرو بن الحارث عن ابن, عن ابن شهاب وأحدكم صائم وقد أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة وذكر الطبراني أن موسى بن أعين تفرد بها انتهى وموسى ثقة متفق عليه ليش عرفت كلمة الزيادة وأحدكم صائم حولا إن كجر عن إشارة ولا تعجلوا ولا ضبين ليش عن بضم المثنات وبفتحها والجيم مفتوحة فيهما ولا تعجلوا ولا تعجلوا جيم كل إمام يعني يندجن الدقدين قال حدثنا عبيد بن إسماعيل هو الباري عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع هذه عشاء أحدكم مثل عشديسة وأقيمت الصلاة صلاة بنا لا أقيمه فابدأوا بالعشاء عشاءكم بالليلة ولا يعجل يعني بدي المتكين حتى يفرغ منه أنتم كفارق لقوا كما ميستو وقال ابن عمر ابن عمر وقال يوضع له طعام الله صدق على انتبه وتقام الصلاة صلاة بنا الآقمة فلا يأتيها مئمان حتى يفرغ أنت كبما وإنه لا يسمع سوى مقلي والحال إنه سوى لا يسمع مقلي قراءة الإمام إمام كقراءة ديس بعض التابعين وبعض سلف قاركوب حديث كان مثل الله شيء حيلا لكن ابن عمر وهو يريد سيدة آبها يتلقون عن الجرين من بأوكي مركز وقول لكن ابن عمر سيدة آبها يتلقون عن الجرين يعني waxaan tirada badan oo kala nooc noocood saacad u fadhisaan inuu fadhi jiray isaan inta inta koobanay ahayd waxaa laga yaabaa iqaamadii oo dhacday markuu cuntadiisa dhammaysto salaaddii inuu iska gaari karaba hadduu gaari waayana laa baasa dhib ma laha وقال زهير زهير وحا أولي ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم متكين هدئوها على الطعام عندما تركه فلا يعجل يوم بقبين حتى يقضي حاجته منه إلى حاجته سكبته منه من الطعام عندما أكوبته وإن أقيمت الصلاة صلاة هذا اللاقم رواه إبراهيم بن المنذر عن بن عثمان ووهب مديني وقال زهير بن معاوية الجعفي ويان وأبو عوانة مستخرج كيس أي كوسلي وأما رواية وهب بن عثمان وهب بن عثمان فقد ذكر المصنف أن إبراهيم بن أن إبراهيم بن المنذر رواها عنه وإبراهيم بن شيوخ البخاري وقد وافق زهيرا ووهبا أبو ضمرة عند مسلم طيب وأبو بدر عند أبي عوانة والدراوردي عند السراج كلهم عن موسى بن عقبة قال النووي مركب فقه الحديث wuxuu yidhi fii hadihi اlaxaadiid axaadiidtan dhexdeeda waxaa ah kara karaahatu salaati salaaddii in la kahday bixadrati طacaam cuntadeedu ay taallo alladii yuriidu ou rabo aklahu cunto in cuno la rabo taallo in salaad la galaan karaaha ay tahay lima fiihi min dahaabi kamaali اlkhushuuc maxaa yeele waxaa ku sugan buu yidhi khushuucii dhammaystirnaantiisaa tegaayo wayltaxiqu bihi ma fii macnaahu mima yushqilu اlqalba waxaa la haleeshiinayaa buu yidhi imaamu nawowi meeshaan wax allaale wixii qalbiga mashquuliya markaa mashquulinayo wahada idaa kaana fi lwaqti saca waa goormo laakiin waa haddii waqtigu saca iyo wusci uu ku jiro haddaad waqti haysato cuntaa laguu soo dhigay salaadiina waaba tegi rabtaaba waqtigeeda waxaa la yidhi miyaa leedahay markaa haddii cashada la keeno cashada hormariya salaadda ka hormariya maya markaas wax dhahaya ilaa ibnu xasmiya maahan daahiriye maahan salafku badankood ama yacnii dhammaantoodba waxay leeyihiin in markaas salaadda aad tukatid cuntada usoo jeesatid imaamu nawowina waa caddaynay wahada idaa kaana fi lwaqti sacatun haddii uu yahay fain baaqa waqtigu hadduu ciriiri noqdo sallaa calaa xaalihi xaalkiisaasuu ku tukanaya cuntadiiyo miiska saara muxaafadatan calaa xurmati lwaqti iyadoo marka ilaalin la ilaalinayo darteed waqtiga xurmadiisa walaa yajuusu taakhiiru dib in loo dib u dhigisna ma bannaano walaa yajuus mama bannaano markaan wa xata almutawalli wajhan mutawalli oo inaga waaweyn ee shaaficiyada ka mida wej ayuu ka sheegay bacdu shaaficiya annahu yabda'u bilakli cuntada ayuu ku bilaabanayaa wain kharaja alwaqtu waqtiga hama baxo waa qowl marka wej daahiriyada waafaqsano daciif ah لأن مqسuuد الصلاaةi saلaada maqsuudkeedu wuxuu alkhushuuc waay falaa yafuutuhu khushuuca ma tegsiinayo intaha warkiisa وahada inama yajiiءu calىa qowmi man yuujib الkhushuuc warkaani wuxuu ka imaanayaa qofka isagu dhahayo khushuucu waa waajib salaada dhexdeeda ayb ثuma فiihi nadarun saasoo ay tahay nadar baa ku jiro markaa wuxuu yihi لأna الmafsadatayni لأna soo idin dhiga ya لأن المفسدتين مxaa labada mفsdo labada mفsdo ahaweyn ayb labada mفsdo yani waxay tahay khushuucii in la waayo yani iyo in salaadu ay tagto iyadoo khushuuci loo dadaalayo waktigii inuu tago waa mfsdo khushuuc la-aan in la tukado laftirkeedana waa khushuucian kaamilahayn waa mfsado kale لأna الmfsadتayni labada mfsdo إidaa tacaaradataa hadday iska hor yimaadaan اqtusira calىa axafihimaa labadooda midda fududaa lagu gaabsanaa marka wakhuruuju اlwaqti waqtiga bixitaankiisa ashadd waa ka darnaan badanya min tarki اlkhushuuci khushuucoo laga tago bideliili salaat اlkhawfi baa loogu deliila buu yidhi wاlhariiqi salaat اlhariiq iyo غayri dali oo haddii khoof ou jira see loo tukanayo waxaa la leeyahay marka khoofaa jira halayska dhaafo salaadda markii ammaan la helo hala tukana maa la dhahayaa maya iyadoo cabsi aad qabto qalbigaada ay meel kala jiro iska tukaa lagu yidhi qofta intuu kaa tegin taasaan u haysanaa yidhi marka imaamu nawowi deliilkaas ayb waidaa sallaa haddii uu tukado limuxaafadati اlwaqti waqtiga ilaalin oo ilaalinayo darteed u tukado saxad way ansaxaysaa maca alkaraahati iyadoo ay jirto wa tustaxabu اlicaadatu cinda اljumhuur salaadda saas loogu tukadayna in lagu celiyaa fiican buu yidhi sunno ah waajib maaha icaadadaas xitaa culamadu waxay leeyihin wax sunnana maa maxaa yeele fataqu llah ma sadactum waa la yeelay ninkaan intii uu yeeli karin wadaca bnu xasmin wuxuu sheegtay ana fi lxadiidi dalaalatan inay ku sugan tahay cala imtidaadi lwaqti waqtiga inuu fidsanayo fii xaqi man wadica lahu dacaamu ibnu xasmin marka wxuu le ninkii cunto loo soo dhigo oo cunto loo keeno isagu waqtigiisu waa waasc walow kharaja alwaqtu maxduud waqtigii sharcigu xadidayda ha iska tago ha baxo وqاaل مثل ذلكa في xق الناaئم والناasina saasuu ka yihi واsتdل النwوي وغayruه بxadيiث أنس calى امtidاad wti maسأlada taas uga baxna idan marka haddii waqti ku haayo inta iska dhaaf waqtiga tuko salaaddii tuko mafsadadaa yarteed kortay oo mid aha midda aad koraysid haddaa ka tagto waqtiga uu kaa tago ama soo jeedo nin hurdahayna aan ahayn aadan nin lowsanayn ayb ibnu xasmi iyo ibnu rajab isaga wuxuu leeyahay yani ijmaac oo kale u sheegaya ma mas'alo kale soo socoto imaamu nawowi wuxuu u deliishaday buu yidhi meeshaan ayb bxadiiثi anas cala اmtidaadi waqti اlmaqrib maqribka waqtigiisu inuu waasac yahay lanna maxaa yeele haddii maqribkii la adimo cashada soo dhawo cashaday cunaan buu yidhi kadib maqrib tuko maqrib marka waqtigiisu waa waasac qowlkan jadiidkao shaaficida laga xoog badan yahay kan qadiimkaa xoog badan واctaradahu بن dقيiq الciid بأnnahu in uriida bidalika الtawscaةu ilىa غuruub الshafqi fafiihi nadru وin uriida bihi مطلq التawscaةi famuslm walakin laysa محal اkhilaafi الmashهوud faإna bacضa man dahaba ilىa biiqi waqtiha jacalahu mqadara bزmn ydkl fiihi miqdaara ma yutanaawalu لqaymaat yaksiru biha sawrat aljuuc wax yaroo oo markaa baahida isaga jebiyey inuu cuno markaas taasna waqti dheer ma qaadanaysay dheheen ayb wa fiihi daliilun xadiidka waxaa ku sugan buu yidhi calaa taqdiimi fadiilati اlkhushuuci fi الsalaati calaa fadiilati awali اlwaqti mas'alo iyadana meesha ku jirto salaada waqtigeeda hore la tukado iyo yaa fadli badan in waqtigeeda hore aan la tukanin laakiin khushuucaagii oo ku fiicnaado khushuuca inuu ku fiicnaadaa fiican maxaa yeel cuntada dhammaysaabu lagu yidhi waistadalla bacdu الshaaficiyati wاlxanaabilati biqowlihi fabda-uu calaa takhsiisi dalika biman lam yashrac fi اlakli iyo marka fabda-uu waxay u deliishadeen buu leeyahay marka in laga khasiso qofkii in lagu khasiso qofkii aan gudagelin cuntadii وأma man شharca qofkii gudagalay inuu cuno uma uqiimat الsalaaةu waaqimay falaa yatamaadى bal yaquumu ilى الصalاة waxay leeyihin fabda-uda waxaa laga fahmayaa ninka cuntada loo soo dhigay weli cunin isaga ha cuno ha bilaabo laakiin ninkii awal cunaayey lagu aqiday hayskaga tagay xanaabilada shaaficiyada qaarkood saasay dheheen xadiid baabka soo socda ku imaan doonayna qabsadeen oo nebigii isagoo cunaayo ayaa la aqimay midadiibuu meesha iska dhigay salaad dugaadeen qaala nawawiyu wasaniicu bni cumar yubdilu daalika warkaas laakiin ibni cumar sidii uu sameeyey arrintaa waa burinaysaa buuri maxaa yeele ibni cumar waa iska sii wato cashada isagoo cashadii cunayaa la aqimay waa iska sii wato wahuwa sawaabu sidaasaana sawaabu buule ninka ku jirana inuu sii wadan karo ayb midda nebiga maxay noqonaya marka imaamku quwlkiisu khaas waa bukhaari laftirkiisa saasuu keeni doono watucuqiba biana saniica bni cumar ikhtiyaaru lahu waxaa laakiin la yidhi ibni cumar ijtihaad uu doortay wailaa fanadaru ila almacnaa yakfudii maa dakaruuhu macnaha haddii la fiiriyo macnihii ay sheegeen ayaa nadarku uu keenaya calaa kullin masaa-isha wararkaas faraha badan baa ku jira fabda-uudan laftirkeeda waajib miyaamsaa sunno haddii cashada lasoo dhigo ninka haddoo khilaafo ka warran amarkaas inta ka taga cashaa loo soo dhigay salaadaydu iska aadi waa ka tegi waajib miyuu ka tegayo ma dembaabaya ibnu xasmi waa dembaabayo waa waaj waajibuu ka tegi buu leeyahay kow salaadiina maba ansaxayso uu leeyahay isagana marka salaaddii itam ibnu rajab marka wuxuu yidhi salaadday ansaxaysaa ijmaaci yahay ibnu cabdilbarna waa soo guuriyey khilaafka daahiriyadana ma loo aabayeelayuu yidhi hortiisaa ijmaacu guntamay baabuna hada makani baabun baab weeyaan idaa duciya alimaamu imaamkii haddii loo yeero ila salaati loogu yeero wa biyadihi gacantiisana maa ya'kulu wuxuu cunayo ay ku jiraan imaam buu yidhi fiir marka meeshaas xukunkii hadda aan soo sheegnay marka dadka caadigaa iskale ma'muumiinta imaamku asaga haddii la adaqimo iyo salaa marka isagoo wax cunaayo waa isa saaraya alaabta waa aadaya marka oo imaamka isagaa iqaamada iskale haddii la yidhaha ka warran ee hadduu awal hore u idmay ka warran marka waa loo yimid ma aqima salaada aqim buu yidhi nacam cuntana marka waa u fadhiyaa ninkii waa aqimay marka waa istaagaya waa soo kacaya salaaddu soo aada ee idaa qudima alcashaa'u waa uqiimat الsalaatu isaga uma tahal qala xadaثna cabdاlcaزiiz bn cabdillaahi huwa nuweysiyu qaala xadaثna ibraahimu can saalixin can ibni shihaabin qaal أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أyaan arkay يأكل isagoo cunayo ذirاacan garab يxتaزu oo goosanaya minha garabka oo ka goosanaya xaggiisa faduciya ilى الصaلاaةi salaad ayaa loogu yeeray faqaama waa istaagay faطaraxa sikiina mididii buu iska tuuray fasallىa waa tukaday walama tawabaa ma weyse qaadan hilibkaas inaan hilib arigu ahaa lagama weyse qaadanaya fadaraxa sikiinana waxaa laga fahmayaa qofku hadduu midi ama qaado iyo wax ku cuno waxba dhib inaysan ahayn ayb oo qofkaas marka taas aan la dhehaynin ama qofku waa dembawday ama waxbaa sida aan la dhehaynin mararka qaarkood inu qofku midi wax ku goosan karo qaado wax ku cuni karo laa ba'sa ayb haddii marka gacan wax ku cunana sida nebiga u badnaa waxay ahayd inuu saddex far wax ku cuno ayb maxalushaahid kale marka xadiidku waxay tahay faduciya ila asalaati faqaama waa istaagay faqarax sikiina cuntadii waa ka tegey maxmuudis ibnu cajar wuxuu yihi qiila ashaara bihada ilaa ana alamra aladii fi lbaabi qablahu linadbi laa lilwujuub xadiidka waxaa laga qaadanaya amarkii xadiidkii hore ku jira amru nadbi inuu yahay amru wujuub ounan ahayn waqad qadamnaa qowla man fasala bayna ma idaa uqiimat asalaatu qabla shuruudi fi lakli ow bacdahu فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل هل يرى المصنف هو التفصيل كان وتي حنابلة شافعين كشيئين ويحتمل تقييد تقييده في الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به ترجمة ما دام أو إمام كطير قال غير إن احتمال أجره إمام كون كان منقار ليه طيب baabu ay hada kani baabun baab weeyeen man kaana qofkii ahaado fii xaajati ahlihi man kaana qofkii ahaa fii xaajati ahlihi ehelkiisa xaajadooda dhexdeeda ahaa fa uqiimat isalaatu salaadiina la aqimay fakharaja baxay marka qofka isagoo gurigiisa shaqo ka haysto salaadii la aqimay ee baxay qaala xadaanaa aadam wahuwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة عائشة سؤالي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي قوها يسمع إنه سميني في بيته قريه سدحديس أو كسميني أو كسمين جري قريه سدحديس قالت وحي كان يكون وقو أهاني طيب كان وقو يكون وأهاني في مهنة أهله marka kaana iyo quumudaas dambe waxay faa'iideen istimraar kaana wuxuu ahaan jiray yakuunu inuu ahaanayey fii mihnati ahlihi ehelkiisa khidmadooda gurigiisa yani ehelkiisa xaaskiisa iyo khidmadooda ayuu ahaa inuu u adeegayey fii mihnati waa la dabdiyo fii mahnatina waa la dabdiyo wuxuu yidhi bikasri lmiimi wa fatxihaa الخدمة ومنهم من أنكر وكسر مهلبة ودينا والانكريب على الجنبة قال الأصمعي أصمع وحرمير هو خطأ خطأ مهنة أهله إلا بهوري قال الزمخشري هو عند الأثبات خطأ وكآب لغضب يقال أكتور الجفوي قال وكان القياس لو قيل مثل جلسه wkhidma ayay ahaan lahayd qiyaas mihna laakiin iyagu waxay dhaheen labada waa la sheegay fii mahnati ahlihi baa fiican bay leedahay tacnii khidmata ahlihi bay u jeedaa ahelkiisa khidmadooda faidaa xadarat الsalaatu salaada hadday timaado kharaja ila salaati salaada ayuu baxayay maxalushaahid marka tan waa qofka soo shaqada ehelkiisa ugu jira nebiga ayuu wuxuu u bixi jiray salaada markii la aqimana salaada hadday timaado waa u bixi jiray imaam maalig marka wuxuu yidhi meeshaan xadiidkan ka istinbaaday laa ba'sa an yaquuma lisalaati calaa hayatin calaa hay-ati bidlatihi xadiidka waxaa laga qaadanayaa buu yidhi wax dhiba inaynan lahayn qofka salaada haddii uu ku aado hay-adiisii shaqada gurigiisa isagoo ka khidmaynaya ka adeegaya salaadda baa timid waa markiiba waa baxay marka dharka uu gurigiisa uga shaqeeyo iyo dharka uu shaqada ku joogo iyo inuu salaada ku tukan karo tawaabuc inay ka mid tahay wa fiihi ana ala'imata yatawallowna umuurahum bianfusihim xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya buuri dadka a'immada waaweyn shaqadooda inay iyaga la baashiraan ayb oo nebigu gurigiisu ka shaqaysanayay ahelkiisu u khidmaynayay waa saas weeyey marka qofka inuu ehelkiisa u khidmeeyana ceeb maaha inuu isaga khidmaystana ceeb maaha ayb uu shaqo tago uu shaqaysto ayb wa annahu min ficli الsaalixiin shaqadaas oo kale gurigiisa qofka inuu ka khidmeeyo min ficli الsaalixiin dadka suusuuban ficilkooda waaye maadaama nebigiiba sameeyey ayb allamcu sabiix ayaa sidaas soo naqliyey baabu man sallىa bالnaasi wahuwa laa yuriidu ila an yucallimahum ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man sallaa qofkii tukaday binnaasi dadka tukiyey dadka u tukaday wahuwa isaga oo laa yuriidu aan rabin ilaa an yucallimahum inuu waxbaraan mooyaane salaata nebiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga salaadiisii inuu bara maahane wax kale aan rabin wa sunnatahu iyo sunnadiisa inuu bara maahane wax kale aan rabin allana waxuu ka hadlayaa qof aan waktigii salaad waktigeedna ma joogo salaad sunnahana ma tukanayo laakiin wuxuu u tukanaya inuu dadka bara salaada salaaddii nebiga sal slam ayb qofkaa marka waa maxay xugunkiisu marka waa inay sunno tahay ama fiican tahay ama ay bannaan tahay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabuudakiyu qaala xadaanaa wuhaybin qaala xadaanaa ayubu can abi qilaabata qaal jaaءanaa malik bnu اlxuwayris ayaa noo yimid fii masjidina haada masaajidkeennan kan a dhexdiisa ayuu noo yimid faqaala waxau yidhi innii aniga la usallii bikum waan idiin tukanayaa wamaa uriidu xaal aanan rabin asalaata salaad aanan rabin salaad aanan rabin ishkaalaa meeshaan ku jira marka wuxuu yidhi istushkila nafyu haadihi iraadati ma rabadan waa la ishkaal baa la geliyey buu yidhi limaa yalzamu calayha wax ka laasimayo oo waa maxay min wujuudi salaatin hayri qurbatin ayb salaad aan alle loogu dhowaanaynin baa meeshan ka muuqo karta ayb wamiluhaa laa yasixu salaad aan alle u dhowaasho oonan ku jirinna ma ansaxayso iyadoo kale waujiiba waxaa lagu jawaabay buu yidhi ishkaalkaas waxaas muuqanaya biannahu lam yurid nafya alqurbati wainamaa araada bayaana sababi baacifi lahu cala asalaati fii gayri waqti salaatin mucayanatin jamaacatan maahan inuu qurbada diidaya alla u dhowaashada ma anfinayo wuxuu anfinayaa wuxuu caddaynayaa yacni uu rabaa salaadan sababteedina u sheego وkأنه qاaل waa misagoo yidhi laysa الbaaciثu lii calى hada الficli xuduura صalaaةi mucayanaةi min أdاءin أw icaadaة أw غayri dalika وinama الbaaciثu lii عalayhi qasd الtacliim فأnahu saa dhahay وmaa أuriidu الصaلaaةa uصalيi waan tukanayaa buu yidhi marka liuriyakum saan idiin tuso idinka kayfa ra'aytu nabiya sala allahu calayh ali wasalam sidii aan nebiga arkay yusallii isagoo u tukanayo kayfadaas marka waxay leedahay mafcuulu lificlin maxduuf ficil maxduuf oo qarsoon taqdiirkiisuna uu yahay liuriyakum usallii waan tukanayaa liuriyakum saan idiin tuso kayfa ra'aytu nabiya sal l slam yusallii sababta waxay tahay kayfa waa waxaa weeye ismiskiisaan istifaamkuna muxuu leeyahay sadaarat اlkalaam haddii usallii looga dhigo kayfa mafcuulu bihi waayo usallii bay mafcuulu bihi u tahay la dhaho ma suurtagelaysa in la hormariyay noqon lahayd kayfadaas haddii la hormariyana macnuhu maahan sida la rabo saa darteed marka waxay tahay usallii waan tukanayaa aniga maxaan u tukanayaana liuriyakum inaan idinka idin tuso kayfa ra'aytu الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam yusallii sidaan arkay nebiga isagooyusallii isagoo u tukanaya aan arkay faqultu liabi qilaabatana wuxuu ku yidhi kayfa kaana yusallii sideebuu ahaa inuu u tukanayay ninka maalik bnu alxuwayris qaala waxa uu yidhi midla shaykhinaa wuu tukanaayey kaana yusallii salaatan buu tukanayay midla salaati shaykhinaa sheekheennaa salaadiisa oo kale haadaa kan ah qaala waxa uu yidhi wakaana shaykhan buu ahaa ninkaasina yajlisu wakaana wuxuu ahaa huwa isagu shaykhan sheekh yejlisu uu fadhiisanayo idaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor u qaado wakaana wuxuu ahaa huwa isagu shaykhan sheekh buu ahaa sheekha yejlisu ayb wuxuu ahaa wakaana wuxuu ahaa yejlisu inuu fadhiisanayo idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor u qaado min asujuudi sujuudda uu kor kaga qaado qabla an yanhada intuunan hinqallin ka hor uusan kicin fi rakcati اluulaa ragcada hore ragcada hore intuunan ka kicin ka hor waa fariisanaya markaas istaagaya waa jalsat اlistiraaxada baab gaara u samayn doonaa abwaabu sifati salaati اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam meeshaasaan xukunkeeda uga hadli doonaa laakiin hadda muxalifaaidkiisa waxaa weeyaan qofku inuu salaad u tukan karo inuu dadka tuso keliya ama uu dadka bara darteed ayb sida maalik ibnu xuwayrikba uu sameeyey intan wuxuu ka dambeeya baabka soo socda wuxuu gelayaa sifatu a'ima a'immada dadka imaamka noqonayaan tilmaamahooda iyo waxa laga rabay ayuu geli doonaa baabka soo socda laga bilaabo wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina mxamed wcala ali